bismillahi raxmaan raxiim axmed cabdi xasan qunsurka guud ee dowladda soomaaliya u fadhiya magaalada cadan runtii maanta waxay noo tahay sharaf iyo farxad bay noo tahay iyo raynrayn inaan halkan ku soo dhoweyno qaxootigii soomaaliyeed ka soo cararay dalka yaman oo aan soo ka soo saarnay halkaas falaadkii ugu horreeyey uu soo gaaro magaalada muqdisho runtii waa arrin aad u fiican waa guul dowladda soomaaliya u soo hoyatay waana bilow dad hawl dheer oo aan rabno inaan soo ku soo daadgurayno qaxootiga soomaaliyeed ee dalka yaman ku xaniman hadda maanta waxaan noo yimid falaadkii ugu horreeyey oo waday boqol afartan iyo toddoba qof ayaa ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho dadkaas isugu jira qoysas dad xanuunsan dad waayeelah iyo dad kale oo mataqaanaa marka dhulkaas walba mataqaanaa xanuuno u taga caafimaad intaas ay isugu jireen runtii waa maantay waa bilow hawl dheer oo aan rajaynayno inay socoto maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda bardhow waxaa bilaami doona qaybtii kale ayaa ku xigi doona falaad labaad iyo falaad saddexaad inta way jiri doonaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa in aan bilowno maraakiib ay tagaan magaalada mukalla iyo magaalada makha wiigga soo socda ayaan rajaynayna oo soo qaadi doona dad kumanaan gaara ee soo qaadi doona runtii waad ogtihiin yaman dhibaato xun baa ka dhacday kumanaan kun oo soomaali ayaa ku noolayd dhibaato xun baa ka jirta halkaas biyo ma haystaan qaxootigii koronto ma haystaan gaaska xu karsan lahayn ma haystaan cunto ma haystaan daawo ma haystaan marka runtii waxay u baahan yihiin hawl xoog badan bay u baahan yihiin dowladda soomaaliya way mahad celinaysaa dhammaan hay-adihii caalamka ee ka qayb ee ka geystay gacanta in dadkan la keeno la soo gaarsiiyo magaalada muqdisho iyo sidoo kale waxaan mahad celinaynaa maamul goboleedyada soomaaliya hadday ahaan lahayd boosaaso hadday ahaan lahayd mataqaan puntland hadday ahaan lahayd waqooyi inta waa mahad celinaynaa dhammaan miidiya waa u mahad celinaynaa inay maanta halkan yimaadaan oo nagala qayb ay taqadiya ku sameeyaan barnaamijkan lagu soo dhaweynaya qaxootiga soomaaliyeed ee dadka yaman yimid yaa iska kaashaday soo daabulidda dadka in laga keena yaman ee muqdisho si waxaa iska kaashaday hay-adda i o m o i o m i m o iyo waxaa iska kaashaday dowladda soomaaliya ayaa iska kaashaday boqol iyo afartan todoba qof ay gaarayaan marka maxaa qorshe dadkan loogu talagalay dadkan waxaa loogu talagalay hadda in la nasiyo oo meelo loogu talagalay runtii la dejiyo dadkii xamar reer xamar ahna inay xamarkooda mataqaana ay aadaan dadkii gobollo kale kale u socdana in loo qorshaysay gobolladooda ay u aadi lahayn oo tigna loo jaro dalkooda la gaarsiiyo gobolladay rabaan ayaa noo qorshaysan dadka soo degay qaarkood waxaa noo muuqda inay ku jiraan dad liita oo waayeel ah qaarkoodna baralays bay ahaayeen ma waxaad ugu gasheen caafimaad gaar oo halkan loogu samaynaya ha halkan waxaan hadda aan la kaashanayna wasaaradda caafimaadka ayaa halkan joogta tiim ka socda ee halkan joogta jooga oo loogu talagalay runtii waxa la wixii dhibaataa ee dadkaas hadda yimid ee xanuunaha qaba in ayagu gacanta ku qabtaan geeyaan isbitaallada iyo goobaha kale oo mataqaana caafimaadka inay geeyaan ayaa noo qorshaysan sheegtay ka qunsul ahaan maadaama tahay qunsulka guud ee cadan dowladda soomaaliya u fadhiya in qoyskaaga laftii ay ka mid ahaayeen dadka maanta ha runtii way ka mid ahaayeen barkee laba lixdan iyo kow beri baa qoyskayga waxay ku xanimnaayeen dalka yaman gudihiisa oo maalinba gobol tegayeen maalinba tuulo tegayeen waan ku faraxsannahay maanta runtii inay jaaniskan la helo oo ay ka mid noqdaan dadka qaxootiga ee dalka lagu soo celinaayo waan ku waan waan waan waan ku faraxsanahay runtii
عاشي محمد أحمد عاش xagee ka timid صنعاء sanca yaman goormeed soo baxdeen maalintii axadda qaabceekee baa diyaaraddan ku soo raacdeen oo maanta idin keenta magaalada muqdisho wallaahi markan xabadihii iyo wixii u adkaysan waayna sagaal jeer aan safaaraddaanu ku noqon war waa dhibaataysannahay markaasay safaaraddii waxay no qorqortay inay noo dalabto codsi hay-adaha safaaradda soomaalidaana soo dirtay oo no qortay aniga hay-adaha ma aqaan oonu kaxeeyey laakiin hay-adaha idin kaxeynaa nala yidhaahdo marka sidaad u socoteen safaaraddii baad tagteen safaaraddaa no qortay haddana waa nala soo waco waxaa nala yidhaahday waa laydin yeeraa imaad isliis garee waa isqorqornay haddana alxamdulilah waa na soo qaaday imise caruur baad wadataa toban
meeqa sana baad yaman degneed dhowr iyo labaatan sanaa degana
markaagii hore xagee baad ka tagtay
inta waxaan ku baxay dadka soomaali markuu dagaalka dhacay dadka qaxayaan ahaa alxamdulilah hadeerna waa kan wadankayga marka dhammaan caruurtan halkaad baa ku dhashay haa aabbahooda ma ku weheliyaa maya aabbahooda mar hore iga tegay awal ila joogay markii dambe wuu iga tagay ehe marka ka waran qaabka safarka maadaama aad hooyo caruur wadato alxamdulilah waxaan soo marnaba waa imaanay waddankeena waana ku mahadsan yihiin dadkiina keenay meeshaan deegaan ma ku leedaha halkan maya waagayga hore waan lahaan jirn laakiin hooyay aabbaba anay ila qaxeen xaggay oo ku dhintay wax war uma hayo hadda marka ma ka walwalsanta halkaa tegi lahayd waxaan walwalsanaa waay meel nabad ilaahay ay geeya hadda meelan aadan iyo meelan u baxaabo ma kastaaye dhulkaaga ugu yar imisku jira toddoba jir markaad ku sugnaydeen halkaas sidee buu dagaalku idiin saamiyey dagaalka xaafadahan deganayna la isgaraacayay waan ka qaxnay dadaan naqaam cariif agtooda aan guurnay haddana waan ku soo noqonnay haddana alxamdulilah waa ka soo baxnay wax dhibaato aad ogtahay oo halkaa idinka soo gaaray ama dad eelkiima meesha ku sugnaa may dadka wax ma gaarin laakiin guryaalkan deganeen waa burbureen oo dariishada iyo kulli adduunyada way ku jajabtay ayaa sidee bay noloshiinu ahayd marka intuu dagaalku sugnaa wallaahi ilaah ogsaa aheed alxamdulilah waa soo moodnay kolley waa waa ku dhibtoonay alxamdulilah Een, dad ma jiraan oo idinla mid oo ayaan u suurtagelin inay halkan maanta soo gaaraan haa aad iyo aad soomaali badan aad jirto haddii ay hay-adaha awooddeeda haayaan waxaan ku codsan lahayn inay sida ugu dhaqsidaha badan u kasoo ka qaadaan soomaalida maxaad rajaynaysaan maadaama aad timaadeen magaalada muqdisho oo aad noqoteen dadkii ugu horreeya nasiibka u yeesha alxamdulilah waxaan rajaynaynaa kheyr iyo barwaaqo iyo soomaalida ku nool inaan ka mid noqonno insha allah